wasaaradda macdanta iyo batroolka ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday inay bilowday soo saaridda shidaalka ee ceelasha balaag qashqari oo ku yaala mandiqada aamudarya ee gobolka sarbul ee waqooyiga waddankaasi mashruucan lagu soo saarayo shidaalka ayay wasaaraddani u kaashan doontaa shirkad laga leeyahay waddanka shiinaha waxaana isagoo ka hadlaya furitaanka howlaha shidaal qodidda uu sheekh shihaabudiin dallaawar wasiirka wasaaradda khayraadka uu sheegay in mustaqbalka dhow qadarka naftada ee laga soo saari doono ceelasha balaaq qashqari gaarsiin doonaan boqol tan maalin weliba wuxuu sidoo kale ku tilmaamay furitaanka howlaha lagu soo saarayo naftada tallaab muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha afghanistan isagoona ballanqaaday in mashruucaasi ay shaqo ka siin doonaan in badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka sarbul iyo gobollo kale afhayeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ayaa waxa uu sheegay in sagaal ceel oo kuwa naftada ah ay ku yaalaan deegaanka aamudarya ee gobolka sarbul ee waqooyiga waddankaasi xajmiga wax soo saarkooduna iminka uu gaaray saddex boqol iyo konton tan dhanka kale rugta warshadaha iyo macaadinta afghanistan ayaa waxay bilowgii soo saaridda shidaalka ku duugan mandiqada umudarya ku cabireen tallaab faa'iido u ah xaqiijinta in la gaaro isku filnaansho gudaha ah oo looga maarmo tan dibadda ka soo gasha isagoo waraysi siinaya shabakadda dhuluuc news ayuu saqi axmed biimaan oo ka tirsan waaxda farsamada iyo macdanta waddankaasi waxa uu sheegay in ay jiraan keedad ballaaran oo ah nafta ku kaydsan ceelasha aamudarya ee waqooyiga afghanistan waxaan rajaynaynaa inaan isku filnaansho ku xaqiijino natiijada ka imaan doonta barnaamijka shidaal qodidda sidoo kalena aan awood u yeelan doono soo saaridda tamarta iyo horumarinta warshadaha ku tiirsan naftadaasi ayuu yidhi imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa heshiis ku saabsan soo saarista naftada iyo sifeynta shidaalka ee deegaanka qashqari oo dhaca gobolka sarbul la gashay shirkadda shidaalka shiinaha ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano c m b c isagoo ka hadlaya arrimahaasi ayuu khabiir ku takhasusay arrimaha ganacsiga ee cabdinaasir rishtaaye sheegay in ay muhiim tahay in la sameeyo warshad sifaysa naftada oo ka shaqaysa afghanistan isagoona intaasi raaciyey in tallaabadaasi ay dabooli karto baahida suuqyada maxalliga ah ee afghanistan iyo in qayb ka mid ah naftadaasi loo dhoofin karo waddamo kale sida ay horey u sheegtay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan shirkadda shidaalka shiinuhu waxay boqol lixdan iyo laba milyan oo dollar ku maalgelin doontaa qaybta soo saarista naftada ceyriinka ah ee deegaanka qashqari ee gobolka sarbul maalgashigaasi ayaana saddex bilood gudahood gaari doona shan boqol iyo afartan milyan shihaabudiin dallaawar oo ah kusimaha wasiirka batroolka iyo macdanta ayaa marsii horeysay intii lagu guda jiray heshiiskii dhexmaray shirkadda shiinaha iyo xukuumadda kaabul waxa uu sheegay in marka ay bilaabato soo saaridda naftada ee mandiqada ay ku yaalaan ceelasha ee waqooyiga afghanistan ay naftada u dhoofin doonaan dalal kale isagoona shaaca ka qaaday in maalgashiga mashruucaasi uu gaari doono shan boqol iyo afartan milyan oo dollar islamarkaana fursad shaqo u sameyn doona saddex kun oo qof waqooyiga afghanistan waxaa dhacda mandiqada aamudarya oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee hodanka ku ah naftada dalkaasi waxayna mandiqadu dacdaa gobollada sarbul iyo faryaab oo caanka ku ah khayraadkaasi hadda afghanistan waxa ay shidaalka u baahan tahay kasoo dhoofsataa dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin iiraan iyo bakistan bilo ka hor waxaa wilaayada sarbul gaaray wafdi heer sare ah oo ka socda xukuumadda imaarada islaamiga ah kuwaasi oo kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta gobolkaasi waxaa sidoo kale kulamo ka dhacay gobolkaasi looga niqaashayay horumarinta qaybaha macdinta iyo xoojinta mashaariicda bulsho xilli guud ahaan waddanka laga dareemayo isbedello kala duwan oo sii ballaaranaya haddii aan hal iyo laba ka soo qaadanno mashaariicdii u dambeeyey ee laga hirgeliyey waddanka afghanistan waxaa ka mid ah horumar ka socda warshadaha birta kuwaasi oo soo saara bateriyada gaadiidka iyo farsamooyin kale oo ay imaaradu dhiirigelin u samaysay sidoo kale bilihii u dambeeyey waxay warshadaha wax soo saarka ee dalkaasi ay xoojiyeen dhoofinta adeegyada kala duwan kuwaasi oo si fudud loogu farsameeyo deegaanada dalkaasi oo ay maamusho imaarada islaamiga ah weliba iyadoo ay jiraan amni xorriyad iyo sidoo kale kala dambeyn uu hagayo nidaamka shareecada islaamka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa xoogga saaraysa dhinacyada dhaqaalaha iyo ciidanka maadaama ay ka mid yihiin tiirarka ugu adag ee dowladnimada si looga xoroobo haymanada reer galbeedka iyo reer bariga ku hayaan caalamka islaamka dalkan oo ay duulaan ku joogeen ciidamo huwan ah labaatan sano oo xiriir ah ayaa hadda laba sano gudahood ka soo kabanaya dhammaan dhinacyada nolosha aadanaha lagu qiimeeyo waxaana dalkan hadda ka jira horumar ballaaran oo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa hadda ku howlan in ay qaadaan tallaabooyin hor leh oo la xidhiira sidii isku filnaansho gudaha ah loo gaari lahaa sannadaha dhow ee soo socda si bulshada reer afghanistan ee hay-adaha shisheeye camal la-aanta ka dhigay loo howlgeliyo loona baro inay yihiin bulsho wax qabsan karta horey waxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ganacsatada iyo cid weliba oo maalgashi nadiif ah doonaysa ugu dhiirigelisay inay timaado afghanistan islamarkaana gacmo furan lagu soo dhoweyn doono iyaduna ay faa'iidi doonto dalka iyo dadkiisana ay ka faa'idi doonaan